عشاق القرآن يا نور الإيمان يا تاجا يعلو بسماء الأكوان عشاق القرآن يا نور الإيمان
qur-aanka kariimka waa kitaabka allah ee qaadirka ah waana kitaab loo soo dejiyey inuu dadka ka soo bixiyo mugdig ah oo uu ku hago nuurka kuwa lumay waxa uu ku hanuuniyaa jidka toosan waa dastuurka qofka allah rumaysan qur-aanka kariimka waa kitaab weyn oo taabashadiisu waa cibaado akhrintu waa cibaado dhagaysigu waa cibaado fahamkuna waa cibaado in lagu dhaqmana waa cibaado tan keliya ma ahane ilaalintiisa iyo barashadiisana waa cibaado adduunyada kama helaysid dhadhan iyo macaansila la simo qur-aanka kariimka waayo waa hadalkii allah mana jiro ilaalin marka laga reebo qur-aanka kariimka waayo waa erayada keliya ee lagu kaydiyo qalbiyada waxaad arkaysaa dadda oo kala duwan oo xifdiyey ama bartay qur-aanka kariimka maxaa yeelay allah ayaa fududeeyey haddaan ararta soo gaabsho aan gudagalo ujeedka warkayga goor hore maalintii khamiista siddeed iyo tobankii bisha dulqacda sannadka kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga saacadduna ay ahayd siddeedda subaxnimo ayaan aniga iyo cawil cabdullaahi waxaan u dhaqaaqnay xarunta madrasada cushaaqul qur'aan oo ka mid ah madaarista lagu barto qur'aanka kariimka ee ku yaala gobolka shabeellaha hoose عشاق القرآن يا نور الإيمان يا تاجا يعلو بسماء الأكوان
munaasabaduhu kala wacan oo kala xasanaad badan kuwa baa lagala soo tagaa ajar iyo farxad halka kuwo kalena lagala soo hayaamo bilcagsiga wax intaa ka soo horjeeda oo allah uusan raali ka ahayn waxaa xaqiiqa ah xaflado badan oo aan u joogay inay ka duwanayd munaasabad ballaaran oo ka dhacday howlka madrasada cushaaqul qur'aan ee deegaanka kunyabarow aniga iyo wariyaha waxaan xafladda u tagnay tabinta munaasabadda oo ay ku qalinjabinayeen siddeed arday oo gabdho ah qur'aankana ku bartay kuna xifdiyey cushaaqul qur'aan للدنيا أن تحيا البشرى أن تعلن فرحتها الكبرى ببنات يطلعن عليها يحفظن ويرفعن الذكرى للدنيا أن تحيا البشرى magaca ay wataan ee cushaaqul qur'aan waa ay ku sifoobeen marka loo eego sida ay u karaameeyeen oo ay u weyneeyeen qur'aanka kariimka kalaamka allah أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستان madrasadatan ayaa waxaa dhidibada u aasay qoys ku caanbaxay barashada iyo baridda qur-aanka kariimka sida goobtaba uu ka sheegay mid ka mid ah indheergaradka ka qayb galay munaasabadda cushaaq waxa ay dadka tusiyeen inay qur-aanka jecel yihiin عشاق القرآن يا نور الإيمان waxaana taasi ay ka muuqatay mashhadka wanaagsan ee aan ka go'i karin quluubta ka soo qaybgalayaasha waxa ay noqdeen tusaale iyagoo jeexay waddo mudan in la qaado oo ay ku daydaan madaarista kale madrasadatan cushaaqulqur'aan waxa ay la dheer tahay in imtixaan laga qaaday ardayda qalinjabisay oo lagu ogaanayay sida macallimiinta iyo maamulka cushaaqulqur'aan ugu dadaaleen ubadka waxa ay madrasadatan lacag la'aan qur'aanka ku bartaa agoonta iyo dadka fuqarada ah ee aan waxba haysan madrasada oo furan wax ka yar saddex sano ayaa waxa ay soo saartay arday dhammaystay qur-aanka kariimka oo xifdisan una dhisan akhlaaq iyo adaab intaba kuwaasi oo adkaarta iyo risaalooyinka lagu shubay ninkii damooda dugsigan inuu difaaca ou diyaar inuu difaaca ou diyaar midda kale ninkii daamooda dugsigan inuu daryeela ou diyaar inuu daryeelo ou diyaar mid cidda kale ninkii daamooda dugsigan inuu ku dayda ow diyaar inuu ku dayda ow diyaar
madrasadu waxa ay dheer tahay madaarista kale lagama sii harin ee waa la xusay waxaana maqlaysaan inta aan ku guda jirno barnaamijkan aynu ka diyaarinay munaasabadda lagu qabtay cushaaqul qur'aan oo ay ku qalanjabinayeen sideed arday عشاق القرآن يا نور الإيمان يا تاجا يعلو بسماء الأكوان عشاق القرآن يا نور الإيمان
ha iscajabanina ee allah kaga shukriya nicmada si allah uu idinkugu siyaadiyo ayaa lagu soo afjaray mar goobta laga akhrinayay waxyaabaha ay la gaar tahay cushaaqul qur'aan maamulka cushaaq iyaga ayaa soo qabanqaabiyey xafladda lagu qabtay isla dugsiga gudaha howlka munaasabadu ay ka socotay waxaa lagu xarqay daahyo boorar ubaxyo aad u qurux badan oo lagu muujinayay munaasabadda halkan ka socota si nidaam ah ayaa loo fariisiyey martida qayb waxaa ka soo muuqday ardayda ku darso ubad ka dhigta madrasada cushaaqul qur'aan waa kuwa si aad ah loo diyaariya dhanka aadaabta laba qayb ayay u kala fadhiyaan qayb waxaa fadhiya gabdhaha halka qayb kalena ay fadhiyaan wiilasha waana arday helay barashada qur'aanka kariimka oo loo sii raaciyey tarbiyada أنتم للدنيا أفاقا عليا ومنارا يزهو في قلب الإنسان waxaa ii muuqda oo aan arki karayaa wejiyada marti kala duwan kuwaasi oo lagu casuumay xafladda tan oo socotay wax ka badan afar saac oo xiriir ah maadaama ay soo bilaabatay saacaddu markaa ay ahayd sideedda subaxnimo waxaana ay soo idlaatay oo halkan lagu kala dareeray labaiyo tobanka duhurnimo oo ay raacday toddobiyo labaatan daqiiqo sida ay xafladda u socotay iyo hannaanka quruxda badan ee loo soo diyaariyey ma ahayn wax lagu caajisi karay dadkuna waxa ay intaasi saacadood ay dhagaysanayeen khudbado kala duwan oo ay soo jeedinayeen culumaa u diin odayaal dhaqan waxgarad kale iyo waalidiin lagu casuumay xafladdan sidoo kale waxaa dheeraa bandhig kala duwan oo ay soo bandhigayeen ardayda wax ka dhigta cushaaqul qur'aan kuwaasi oo isugu jiray wiilal iyo gabdhaba koox koox ayay u soo bandhigayeen anaashiid khudbado iyo waxyaabo kale ay soo diyaariyeen halka xelyada qaarna ay soo istaagayeen arday loo yeerayay kuwaasi oo iyaguna halkan ku soo bandhigay waxyaabo cajabgeliyey ka soo qaybgalayaasha munaasabadan bandhigga ardayda ayaanan ka hordhicin waa ay nagu soo wajahan yihiin laakiin iminka waxaan jalleecaynaa hadallada ay jeediyeen waxgaradka lagu casuumay munaasabadan ay soo agaasimeen cushaaqul qur'aan dadweynaha ka soo qaybgalay munaasabadatan waxaa ka mid ah mas-uuliyiin culumaa u diin iyo waxgarad kale oo halkan lagu casuumay sheekh faarax oo ka mid ah culimmada diinta islaamka oo lagu soo dhoweeyey mikrofanka ayaa la dardaarmay macallimiinta iyo maamulka madrasada oo dhammaantooda ah haween waxa uu soo dhoweeyey dadaalka gabdhahan waxaana uu u sheegay in waddadu ay dheer tahay oo ay u sii dhabar adeegaan hawsha ay hayaan waxaan leenahay allaha barakeeyo gabdhaha shuhuudda tarbawiga ah ay bixinayaan aad baan u soo dhowaynaynaa waana ku faraxsannahay laakiin waxaan leenahay intaa juhuudi aada bixiseen waddadii bilowgeedii baad joogtaan baan leenahay waddadii bilowgeedii ayaan weli joognaa waddadu way dheer tahay ma dhowa waxaana hor yaalla oo colaysa iyo cadowgana haysta intaan kaliya kuma filna wey marka waa qayb baan anna ka qaadanaya tabriiga iyo soo dhoweynta iyo maaragtay juhuud ay bixinayaan madaaristeenan taxfiid qur'aan iyo weliba tarbiyada oo farameelo fara badan ku taalo wilaayaadka halkana aada dhowr jeer ka qayb galnay xafalaadkooda jazaakum allah khayr ogaasyada iyo nabadoonnada goobtan joogay ayaa iminka fursad la siiyey qaarkood waa ay ilmeeyeen markii ay arkeen bandhiga ay sameeyeen ardayda iyo sida madrasadu u weynaysay qur'aanka kariimka ogaaska beesha tuni aadan cismaan injineer awgaab iyo injineer maxamuud ayaa markan loo yeeray iyaguna waxa ay la dardaarmeen macallimiinta waalidiinta iyo maamulka madrasada cushaaqul qur'aan wax lagu farxo amba wax la soo bandhigo ilaahay subxaanahu watacaala kalaamkiisii ayaa ugu weyn maantana waan dul joognaa nimcada ilaahay uuna siiyana ayay ka mid tahay nimcadaasi marka insha allahu raxmaan inaan ku shukrino ayaana laga rabaa ilaahay subxaanahu watacaala wuu noo siyaadinayaa haddii aan ku shukrino nimcadan hadda adeertan aan dul taaganahay ma haystaan dadka qaarkood dadkaasoo ku nool caalamka gaar ahaan soomaaliya ama geeska aan joogno ma haystaan wilaayaadka haddii laga soo reebo waayo nimcadani waxay u baahan tahay raadin iyo juhdi ayay u baahan tahay ummad muslimiina ayaa juhdi ku bixiyey dhiigooda u daadiyey fikirkoodii ilaa hardeertaan u taagan inay ku bixiyaan marka waxaana laga rabaa marka nimcadaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan ku shukrino intaasi kadib waalidiinta amba macallimiintii ubadkan heerkan soo gaarsiiyey waxaan leenahay jazaakum allahu khayra aljazaa kusii dadaala sii wada dadaalkiinana labalaaba macallimiinta intaasaan leenahay waalidiintana waxaan leenahay dadaalkiinina waa loo jeedaa ummadda muslimiinta ayaa u jeeda annagana markhaatiyaan ka nahay waxaan idin faraynaa inaad dadaalkiina aad sii laba jibaartaan aad ku sii dadaashaan aada ilmihiina soo sii horumarisaan intaas ayaan idin faraynaa guud ahaan ummadda muslimiintana waxaan leenahay marxaladda haddeertaan la joogo meelaha walaayaadkana ay ka taliyaan waxa ka dhacaya iyo kheyrka iyo wanaagga ka dhacaya waad ujeedaan mar walbaba waa lasoo bandhigayaa hadday qur-aan akhriskii tahay hadday ilmihii yaryarkaa tahay oo ay tahay hadday macaahidii tahay kheyr badan ayaa ka jira ummadda oo muslimiinta ku nool meesha riddada waxaan leenahay kheyrkan ka soo qeyb qaata ilmihiina meeshan keena u soo hijirooda ilaahay subxaanahu watacaala noloshana meeshay ku jirto uu noo sheegay jihaadka ayay ku jirtaa macallimiintii madrasadan ama madaariista guud ee walaayaadka xarka shabaal mujaahidiin ka shaqeynaya waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala miisaankiina idinku kabo waalidiintii oo iyagana carruurtooda soo saaray oo heerkaan soo gaarsiiyeen waxaan leenahay idinkana ilaahay subxaana wa tacaala ha idin barakeeyo miisaankiina xasan allah idinku kabo waxaa la ogyahay dadka waxaa rabaa inay taariikhda wax ka qoraan taariikhda in luuna noqdo wax laga ogaado aad bay u fiican tahay sababto ah waxaad ogaanaysaa cadaawadda qur-aankan loo qabo iyo cidda u qabto cadaawadda qur-aanka loo qabo kow horta waa gaala dhammaan say u dhan yihiin noocooda duwan kala duwan najuusi iyo nasaare iyo waxay taariikhda sheegtaa markay gaalo soo rabootay soo hamisay inay waddankan qabsato inay nin sahan ahaan u soo direen oo xeebaha ku soo degay uu arkay cunug yaroo oynaaya markaasuu waraystay cunuga yar muxuu oynayaa wuxuu oynayaa casharkii shalay loo diray ayuu xifdintiisa aayad u goys aayad waaxid hal aayada u goys ayuu la oynayaa meeshuu ka laabtay gaalkii warbixintii markuu celiy wuxuu yidhi ummaddaas had iyo xili u dhow lama qabsan karo lama aadi karo qur-aankii ayay ku dhegan yihiin cunug yaraan soo arkay oo todoba jir ah oo hal aayad uu casharkii la siiyey maalinta horreysay soo xifdin waaye loo oo u oynaaya waxaad ogaataan ninka gaalkii oo baktiyey oo etoobiya xakumayey ra-iisul wasaaraha ahaa ra-iisul wasaare ahaa malis salaawi kii la dhihi jiray inuu yiray waxaa igu soo batay madaariista qur-aanka iyo masaajidada soomaaliya taasna waxay ugu tahay dhib iyo culeys waddankan etoobiya gacan kuma jiraayo haddii ay arrintaasi sidaan isi ka badan ay usii socoto ilaahay gaalo isha soo saaraan soomaaliya sidii markaas fiiro gaar loo yeeshtay ilaa la-aan fiiradaasaa ku socoto markaad waddankan la rabo in loo jarjaro gobol gobol iska dhaaf guriguri loo jaro guriguri gurig walba calan loo saaro oo la yidhaahdo adiga reer hebelaa tahay kuwaan kale kaama tirsan hadafka laga leeyahay waxa waaye in qur-aanka lagu baabi'iyo sababta haddii qur-aanka lagu dhego waxaa imaanaysaa in ilaahay subxaana shareecda laisku xukumo shareecada haddii laisku dhaqana awood ayaa meesha ka soo baxaysa africa iska dhaafee aasiya asia dhammaan gacanta loogu dhigi doono waxa marka ay gaalo mar walba ku fikiraayaan waxa waaye in kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala la baabi'iyo ama la ciribtiro ama la ihaanaysto ninna xabaduu ridaa furuntuu joogaa ninna qur-aanka ilaahay subxana wa taala bara wax weyn u ahay wax la yaraysan kara ma aha ikhwat ilkiraam khayrakum rasuulkii calayhi salatu salam wuxuu khayrakum man taclama qur'aan waclama wax yar ma aha marka marka la sheegaayo qur-aanka barashadiisa ama in dad la baro wax la yaraysan kar ma aha macalin walba aan wax ku qaado aan waxa ku qaadin xooga saar inaad qur-aanka wax barto dadka barto adna barato haddaad taqaanin horey usii dheeraysta wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وحكى لكم أن صادرين جزيرة العرب وضم العربتا لوما صادرين إسلام كليا لوما صادرين عالم كأردن بار لو صادري المهن هدي ويل يهين يا هدي جبل يهين يا هدي أضي يهين وحين السوقية عالم كان توحيد بكين إلينا كفصارنا قليلا washington biidni illaahi inaynu gelino diintu waa maxay waa dhaqan dhaqan kasta oo caalamka ka jira inuu islaamka noqdo intaynu intaa gaarayno waa inay naseexan ama waxbarasho an noqoto ama dagaal an noqotee arrintaas nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inagoo kaga helayna iyo asxaabtiisii gobolka china oo ugu dambeeya ilaa andalus yaa islaamkuu gaaray ma haddaas ilaahay baa iskale baariis waa caasimadda faransiiska soddon kilomitir bay yay u gaadheen muslimku oo u gaadheen soddon kilomitir wiilasha iyo gabdhaha meeshan joogow annaga koryeeri baa noo taaganoo waa soconaaye waxaa idin sugaya meeshaas inaad ka qaadaan baariis oo caalamka oo dhan inaad gaadhsiisaan ilaahay baa ballan qaaday nuurka kan guri kasta ama ka buan samaysnaado dhoobo ama guri ka samaystaan dhagaxa ka samaysnaado inuu gelayo haddii ay ku roon yahay diintan islaamku inay gelayso cidda gelinaysa waa maxay cidda gelinaysa waa idinka waa jiilka aada dhashaan waa kuwa kasii dambeeya ayaa gelinaya hawshu marka mama sahlana hawshayna hortaallaa ma sahlana waxaan rabnaa haddii eebad yidhaahdo ilaahay idmo calankan tawxiidka ah maanta etoobiya waa nagu soo duulaysaa inaanu calanka kan aan ka taagno adisababa allahu akbar nairobi inaan ka taagno wallaahi baan ku dhaartay magaca ilaahay baan ku dhaartay waan aaminsanahay yowm ma nairobi datal iska daayo sakawaadka inaan ka qaadayno washington new york baris london inaan ka qaadayno himadiinu inay halkaa gaadho inaad meelaha ku werwadataan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu عشاق القرآن يا نور الإيمان يا تاجا يعلو بسماء الأكوان
xafladdu waxa ay ahayd mid wakhti dheer iyo dadaal la geliyey markaad eegtid oo u kurgashid diyaarinta iyo iskudabarididda munaasabadan oo lagu bixiyey dadaal iyo dhaqaale si loo dhiirageliyo gabdhaha bartay qur-aanka kariimka عشاق القرآن يا نور الإيمان munaasabaddu waa ay sii socotay waxaana goor dhow la gudagali doonaa wakhti ka mid ah wakhtiyada ugu qaalisan ee munaasabadda waana xilliga la abaalmarinayay ardayda dhammaysatay qur'aanka kariimka balse waxaan ka hormarinaynaa bandhig waxbarasho oo ay soo diyaariyeen ubadka dhigta cushaaqul qur'aan يسعدني اليوم أن أشارككم هذه الفرحة في يوم حصاد وتتويج لجهد دائم ومتواصل بذلتموه على امتداد حياتكم الدراسية في القرآن وحققتم خلالها كل متطلبات النجاح أيها الحضور الكرام إنه من المفرح أن يأتي احتفالنا اليوم مع تخرج الدفعة الأولى من حفظة القرآن الكريم من مدرسة عشاق القرآن ليكونوا بإذن الله عونا لنا لتحفيظ القرآن للأجيال القادمة وتبلغ الرسالة الإلهية على أعلى مستوى وأخيرا وليس آخرا باسمكم جميعا أتقدم بالشكر لإدارة ومعلمي مدرسة عشاق القرآن التي عملنا بروح الفريق الواحد تحقيقا لأهداف المدرسة كما أتوجه لمتخرجاتنا عزيزات بالتعنية القلبية الله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني عدنان يا حافظ القرآن يا شبل الهدى أشكر لرب الكون ما قد أنعما أبشر بتاجك عند ربك مشرقا ستكون بالتاج الشريف معمما ولوالديك كليهما تاج السنة من أجل حفظك في القيامة أكرما فاحفظ كتاب الله واعرف فضله واشربه كالماء الزلال على الظما طبقه واحذر ما نهاك ولا تكون ممن على أوعال شهوته ارتمى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما هي أول صلاة صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر كم عدد الرسل والأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم خمس وعشرين نبيا ورسولا ما هو الحج الأصغر العمرة ما هي أول أمة تدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى لا أقسم بهذا البلد ما البلد المقصود مكة المكرمة قال تعالى هل أتاك حديث الغاشية ما المقصود بالغاشية القيامة ماذا طلب أبو جهل من الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة العلق ترك الصلاة هل تعلم السورة التي تسمى سنام القرآن سورة البقرة هل تعلم أن أول من طاف بالبيت العتيق الملائكة هل تعلم أول من قال سبحان ربي العظيم إسرافيل عليه السلام هل تعلم أن أكبر حيوان في البر والبحر حوت الأزرق هل تعلم أن أول من تمنى الموت يوسف عليه السلام للدنيا أن تحيا البشرى أن تعلن فرحتها الكبرى ببنات يطلعن عليها يحفظن ويرفعن الذكرى للدنيا أن تحيا البشرى hadda waxaa la gaaray xilligii abaalmarinta la siinayay dadkii mutaystay afar qaybood ayaa goobtan kala tegay hadiyado kala duwan oo qaali ah waxaana ay kala yihiin kow ardayda qur'aanka kariimka dhammaysay labo ardayda mujtahidiinta ah qaybta saddexaad ee hadiyadaha la tagayna waa ardayda si gaar ah akhlaaqda loogu xushay afar waalidiinta dhalay ubadka mujtahidiinta ah iyo kuwa akhlaaqda u saaxiibka ah iyaguna waxa ay ka saramareen kuwa hurday ee aanan ka warqabin ubadkooda waxaa intaa dheer ah oo hadiyado laga safay culimada nabadoonnada iyo marti kale oo xaadir ku ahaa munaasabadda ay qabatay cushaaqulqur'aan يا تاجا يعلو بسماء الأكوان
cushaaqul qur'aan waxyaabaha ay la gaar noqotay ee fagaaraha la timid waxaa ka mid ahaa in gabadh ka mid ahayd ardayda ay ku abaalmarisay ku kun doolar halka sideed waalid oo dhalay ardayda mujtahidiinta iyo kuwa akhlaaqda leh iyaguna midkiiba goobta lagu siiyey min boqol doolar markan waxaan carabka ku dhufanayaa magacyada ardayda la abaalmariyey oo dhammaantooda ahaa gabdho kow ummu cabdilaahi maxamed cali oo hormuud u ahayd gabdhaha waxa ay goobta kala tagtay oo faraha loo geliyey kun doolar qaybaha waxbarasho ee cushaaq waxaa ka mid ah qayb u gaar ah dadka waaweyn oo ay ku bartaan qur'aanka ummu cabdilaahi qaybtaasi ayay ku xifdisay qur'aanka kariimka gabdhaha kale ee la abaanmariyey qur'aankana dhammeeyey waxa ay ahaayeen xabso cabdulaahi cali sundus maxamed xasan xabsa xasan cali asmaa cabdilaahi jaliil anisa axmed cabdulaahi asmaa saalim cali halkaas aan kaga baxo ardayda cushaaqul qur'aan markan waxa ay milicsadeen waalidka intaan xaflad ka qaybgelayay ima soo marin munaasabad lagu amaalmarinayo waalidiinta ku dadaashay ubadkooda haatan iga dhegayso oo aan kuu sheego waalidiinta la xusay ee qofkiiba xafladda lagu siiyey min boqol doolar kow faadimo cali ibraahim waxaana la siiyey boqol doolar nasteexo maxamuud xaashi oo lagu abaalmariyey boqol doolar muna cabdilaahi cali oo iyaduna lagu abaalmariyey boqol doolar ubax jaamac ibraahim oo heshay boqol doolar lagama bixin hooyooyinka la abaalmariyey laakiin raggii ku sugnaa xafladda ayaa isweydiiyey cushaaqul qur'aan maxay u eegi weysay waalidiinta ragga ah ee ubadkooda ku dadaalay lagama tegine ee markaan cushaaq waxa ay u yeereen sheekh xasan maxamed abuu cabdilaahi oo goobta lagu siiyey boqol doolar hooyooyinka ayaa lasii milicsaday waxaa loo yeeray muna cabdilaahi cali oo goobta ku qaadatay boqol doolar maryamo maxamed cabdiraxmaan oo ka mid ahayd waalidiinta ayaa iyadana la siiyey boqol doolar xabso axmed ibraahim ayaa loo yeeray waxaana ay ku biirtay waalidiinta qaatay boqolka doolar ee lagu abaalmariyey ugu dambayntii waxaa mar kale magaceeda lagu dhawaaqay ummu cabdilaahi maxamed cali oo kaalinta koowaad ka gashay ardayda la abaalmariyey ma isweydiisay markaan maxaa loogu yeeray ummu cabdilaahi maxamed waxay ahayd waalid qur'aanka bartay ubadka ay dhashayna geysay cushaaqul qur'aan halkaasina ay kula socotay waxbarashada cunugeeda iyadoo ku dadaalaysa kunka la siiyey waxaa loogu daray boqol doolar oo ay ku heshay inay ka mid noqotay waalidiinta ubadka ay u dhigtaan cushaaq ee ku dadaalay ubadkooda markan mar qura ayaa waxaa takbiirta isqabsaday dadkii ku sugnaa howlka ay ka socotay xafladda allahu akbar
sababtu maxay ahayd jawaabtu ha isku mashquulin aniga ayaa kuu haya maamulka cushaaqul qur'aan waxa ay goobta kaga dhawaaqeen in sideedda waalid ee la abaalmariyey ay ubadkooda lacag la'aan ku dhigan doonaan madrasada أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستان waxay xafladdu socotayba waxaa la soo gaaray gunaanadka xafladda macmacaan goobta lagu bixiyey kadib waxaa la fasaxay kasoo qaybgalayaasha munaasabadda markan alfurqaan waxa ay fursad u heshay waalidiinta waryaheena cawil cabdilaahi ayaana waraystay waalidiinta oo wax ka weydiiyey dareenkooda ku aadan xafladda magacayga uma sundus madrasada maasha allah aad baan u fiicannahay waan nimcaysannahay war farxadaada farxadayda lama soo koobi karo maanta maasha allah aad baan u faraxsanahay gabar baa qur-aanka ii dhammaysay waalidiinta ilmaha qur-aanka u dhammeeyeen baan ka mid ahay alxamdulilaah alxamdulilaah ilaahay macallimiinta ha barakeeyo maamulkana ha barakeeyo aad baan u faraxsanahay maasha allah waa gabadhii kugu horeysa oo malayna qur-aanka u dhammaysa wiil baa ka horreeya laakiin gabartana ii horreysa wax qur-aan labadaba halkaa maa dhigtaa mise madaaris kale maya gaba- wiilku madaaris kaluu ku dhammeeyey gabadhu laakiin madaarisaana ku dhammaysay wiilna waa ii dhigtaa maasha allah gabar iyo wiil hadda ii dhigta Een, macallimiinta madrasada cushaaqul qur'aan maxaa u soo jeedinaysaa macallimiinta waxaan lehay jasaaka allahu khayr ilaahay haydin barakeeyo ajirkiinana miisaanka xasanaadka allah idiin saaro ilaahayna idinkama dayaco insha allah sii laba jibaara dadaalka iyo juhdiga aad wadaan baan lehay magacayga baado macali ibraahim ka waran maanta farxaddaada iyo dareenkaaga farxaddeyda maasha allah tabaarakallah Ee, maxaad dareemaysaa farxad aad iyo aad u weyn gabar ayaa halkan qur-aanka iga dhammaysay maasha allah way fiican yihiin walaaleen bushaaqul qur-aan ilaah barakeeyo saan isi ka weyna u sii dadaalaan insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa ummu asmaa saalim cali ayee ka waran maanta farxaddaada wallaahi farxaddeeda lama soo koobi karo waayo gabadha igu horreysa qur-aanka ii dhammaysa waaye aad ayaan ugu faraxsanahay alxamdulilaah macallimiintan waxaan leeyahay jazaakum allahu khayr aljazaa ka waran macallimiinta ee, madrasada cushaaqul qur'aan maxaa u baaqaysaa macallimiinta waxaan leeyahay wallaahi mithaalkooda allah badiyo ayagoo kalena allah nagu badiyo dhammaanteenba marka aad iyo aad ayaan ugu baaqayaa inay sii kordhiyaan juhdiga hadda ay bixiyeen mid lamid a inay bixiyaan jazaahuna allahu khayra aljazaa wa axsana allahu mithaalahum xafladan oo kale hore deegaanka mugu dhacday maya maya lama arag ilaa maxay kaga duwan tahay marka xaflaadka kale wallaahi waxay kaga duwan waxyaabaha aan la soo koobi karin waayo madaarista ma sheegi kartaa wallaahi waxay caruurta ay aad maasha allah juhdiga ugu bixiyeen sida maxaa dhahay ay usoo bandhigeen maxaa la- wixii ay ay- ay macalimiinta ay bareen ilaahayna macalimiinta mithaalkooda kuwaasoo kale nagu badiyo ay caruurtana maasha allah si aad ayay wax u bareen maasha allah ilaahay ha u baraka ee juhdiga ay bixiyeen allah usii ziyaadiyo maasha allah ardayda aad ayay juhdiga ay bixiyeen waad aragteen idinkaba aad iyo aad ayay maasha allah u qurux badneed meesha sideed u qurux badneed waad ujeedeen macalimiinta kadaalika sida juhdi u bixiyeen saddex maalmood afar maalmood ayay taagnaayeen ilaahay mithaalkooda kale nagu badiyo bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam anigoo ah ayaan xaaji waxaa ii dhammaysay gabadh ilaahay waa mahaddaa iska leh ilaahay haweena waaxidkaa mahaddaa iska leh allaha noo suurageliyey gabadhii kugu horreysay qur-aanka kuu dhammaysa mayse hore wax maya maya ilaa shan cunuga hore ayay dhammaysay iyadana laakiin waa maantay dhammaysay ilaahay waa mahad iskale haye farxaddaada ka waran farxaddeeda maanta lama qiyaasi karo le'anna waa riyo aan in badan ku riyoonayay oo maanta ilaahay ii rumeeyey ilaahay ii rumeeyey waa mahadda iskale kadib macalimiinta iyo maamulka juhdiga macnaha saa'idka aa ku bixiyey ayaan u mahadnaqayaa Een, weligeyna intaan macnaha ilmo badan waan soo arkay macalimiin madaaris badanna waa soo arkay tanoo kale weligey ma arag ilaahay ha u barakeeyo hablo yaryar oo saan isugu xiran maamulkooda iyo macalimiintooda iyo waxbarashadooda iyo nidaamkooda iyo jadwalkooda sida ay isugu xiran yihiin iyagoo hablo yaryara ayay haddana murabbiyiina ilaahay waxaan leenahay macnaa abaalkooda ma gudi karnee ilaahay jannada ha ugu bedelo ilaahay ha u dembi dhaafo haye xafladan oo kale hore maugu qayb gashay xafladan oo kale ilmo hore qur-aan waa ii soo dhameeyeen oo waan ka qayb galay laakiin tan oo kale weli ma aana arag ilaahay baana ku mahadsan haye maxaad ugu ducaynaysaa marka dadka soo qaban qaabiya xafladan macalimiinta iyo guud ahaanba waalidiintaba haa ilaahay uun inuu dembi dhaaf ugu bedelo ilaahay inuu dembi dhaaf ugu bedelo oo maxay heeto janno ilaahay ku abaalmariyo mooyaane wax lagu soo koobi karaba lama ma- ma jirto calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa umu cabdiraxmaan maya tan oo kale kama qayb gelin mana arkin intaan xalfada ka qayb galaaye maasha allah waa xalfad aada loo soo agaasimay gabdhahan iyo gabdho yaryara ah ay haddana waxay leeyihiin maamul iyo kala dambeyn ilaahi subxaana watacaala ha xaftiyo hana ilaaliyo ayagoo kaleentana ilaahay ha noo soo saara aan leenahay haye maxaad ugu ducaynaysaa marka macalimiinta iyo maamulka madrasada oo shaaqul qur-aan madrasada waxaan leeyahay waa madraso aada noo soo qancisay noona soo jiidatay waxaan leeyahay tan oo kalenta ilaahay ha ka fura magaalada iyadoo dhowr xaba ah maamulka madrasada aadan u salaamayaa wayna soo dhoweysay ilmaheenna maanta xaafidu qur-aanya oo qur-aanka dhameeyey haddana qur-aanka dhameeshihiisa nooga sii muhiimsantahay inay xaftisan yihiin aan maanta taagannahay dareenkeena aada u fiican yahay farxaday nogala caddahay magacayga waa umaxandala waxaan ayaa ka hor maanta farxaddaada maxaad dareemaysaa farxadeyda maanta soo koobi karo aad iyo aad u sareysaa waxaan dareemayaa farxad aada u weyn ka waran xafladan tulamida ma ka qayb gashay xaflado waa ka qayb galay laakiin tan oo kale weli ma ka qayb gelin maxay kaaga duwan tahay marka waxay kaga duwan tahay waxyaabo fara badan oona madaarista kale ku arki jirin xafladaha aan ku arki jirin waxay kaga duwan tahay ilmaha oo qur-aanka dhameeyay taxfiidka qur-aanka xifdisan maasha allah waxay kaloo kala du- kaga duwan tahay waalidiinta arday ilmaha dhalay oo si gaara loo ogyahay waxay kaloo kala du- kaga duwan tahay ardada nadaafaadkooda waxyaabaha tacaamulka macalimiinta ay aada uga warhaayaan way ogyihiin ardaygii nadaafadiisa fiican ardaygii wada nadaafadiisu xun tahay ardayga dadaalayo ardayga kale dhammaantood ay si il gaara ku haayaan maasha allah macalimiinteena waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyo ilaahay hanoo xifdiyo abaalkooda ma gudi karno janatu firdows ilaaha ugu abaalgudo insha allah waxaa abaalmarin hadiyo aad iyo aada u qaaliya hadiyadaas ka waran in hore mu heshay marka waa midii kuu markii kugu wareysay waa markii igu horeydo hadiyo waalidnimo aan maqlaayaba weligay haye ma noo sheegi kartaa marka hadiyadda intaa danta ma kunaa ma laba kunaa ma boqolaa ma shan boqolaa wax sheeg boqol boqol doolar oo lacaga ilaa ku kun waa la gaara insha waxaan raacinayaa maasha allah weligay meel waalidiinta lagu siinayo abaalmarin ma arkin amaba ilmo akhlaaqdooda iyo tarbiyadooda lagu siinayo aniga maanta waalidiinta lacagta la siiyey aan ka mid ahay boqol doolaraa la i siiyey alxamdulilah ilaahay ha barakeeya macalimiinta jasaaka allahu khayr haye hore muu soo aragtay marka intaad waxbarasho iyo ah, goobjoog ahayd may walaale weligay ma soo arkin ma soo arkin weligay waa waalid oo oo ilmihiisii wax lo- wax loo baraya haddana isagana hadaayad la siinaya weli adduunka ma dhicnaa malina weligay ma arkin waaba midda iga yaabisayba maanta farxadda iga yaabisay maanta waaye alxamdulilah hadiyooyin waxaan helnay aada u qaymo badan oo waalid ahaan iyo waxaan u helnay inaan ciyaalkeenna iyo macalimiinta aan u dhexayno aan ka warqabno ciyaalkii oo libisan oo nadiifa aan soo dirno boqol boqol dollar oo abaalmarina ayaa had waardinta la siiyey u dhacda markaa in qof waalidkiisa waalid caruurtiisa qur-aan loo baraya haddana asaga hadaayad la siinaya wiilkiisna aan hadiyad la siinaya maya tanoo kalenta weli ma arkin weliba waxaa noola raaciyey ilmaha qur-aanka dhiganaya madrasada waqti alla waqtigay dhiganayeen oo dhan in lacag laan tahay oo wax lacag aan nagala qaadanaynin marka waxaan leenahay madrasadeenna ilaahi ha noo barakeeyo madrasooyinka oo dhanna ha ku daydaano insha allahu tacaala heesaan leenahay hadiyaad aad u wanaagsan ayaa la dhiibay qaar kun doolar waa la siiyey ardaydii qur-aanka xifdisay kale hadiyaad kaloo qarsooni way jireen oo aad iyo aad bacyaal loo soo qurxiyey lagu soo riday laakiin aanan hadda arka sheegi karin cadadooda waxba ku jira ma sheeko wax qarsoon way kolba haa aad iyo aad hasan u fahmayaa عشاق القرآن يا نور الإيمان allah waxaaynu ka baryaynaa inuu naga dhigo kuwa jecel qur-aanka kariimka si uu u noqdo himilada nolosheenna iyo inaan qalbiyadeenna ku iftiiminno eryadiisa sidoo kale allah waxaan weydiisanaynaa oo aan ka baryaynaa inuu nagu caawiyo akhrinta habeen iyo maalinba qur-aanka kariimka عشاق القرآن يا نور الإيمان يا تاجا يعلو بسماء الأكوان عشاق القرآن يا نور
halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixinta aynu kaga hadlaynay munaasabad ballaaran oo arday lagu abaalmarinayey kuwaasi oo qur'aanka kariimka ku bartay cushaaqul qur'aan oo ka mid ah madaarista deegaanka kunyabar ee shabeellaha hoose عشاق القرآن يا نور الإيمان يا تاجا يعلو بسماء الأكوان